halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gedood iyo xasiloonni darro ka abuuraya dalka israa'iil soo hadalnay arrinka ku saabsan sidii loo diiday nebi yeremiyah iyo sida wax waliba ay faraha uga baxeen iyo sida yeremiyah uu u doonayey in xukun loogu soo dejiyo dadkii reer yuhuud ah oo iyaga oo dhaniba nabcaaday nebiga farriimihiisan aawadeed waxaannu haatan dhegaystayaal soo gaarnay mowduuca ka hadlaya masaalka guntiga marada wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminka soo gaarnay cutubka saddex iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubkan saddex iyo tobanaad waa mid uu inoogu qoran yahay cashar wax ku ool ah waxaanan u malaynayaa inuu aad iyo aad xiisad inoogu leeyahay xitaa markii xaaladaha ay khatar yihiin ayaad arkaysaa in innaga mu'miniinta ah laynaga doonayo inaannu dhoollo caddayno ama faraxsanaanno ilaah wuxuu masaal siinayaa reer yuhuudda waana masaalka ku saabsan guntiga marada taasoo laga doonayay nebigu inuu soo huwado waxaannu caawa meeriska ka bilaabaynaa cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa koowaad ee baalka sagaal boqol iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu igu yidhi tag oo waxaad soo labisataa gunti maro wanaagsan oo dhexda ku xidho oo marnaba biyaha dhexgelin haddaba masaalka khidmaynta ah waa mid masiixiyiintu ay garanayaan markii aynu guntiga dhiisha isaga dhigno waxaannu u tafaxeedanaynaa inaynu ilaah u adeegno waxaana tusaaluhu uu inoogu qoran yahay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka laba iyo tobanaad aayadda shan iyo soddonaad waa markii inta ciise masiix shugmaankiisii uu soo duubtay uu bilaabay inuu u khidmeeyo xerta haddaba yeremiyah ayaa loo sheegayaa inuu sameeyo shay xiisad leh waana in marka hore uu soo gashado shugmaanka haddaan horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal kitaabka nebi yeremiyah cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa shan ayaa waxaa qoran sida tan soo socota oo haddana mar labaad ayaa ereygii rabbigu ii yimid oo wuxuu igu yidhi waxaad qaadataa guntigii aad soo iibsatay oo haatan dhexda kugu xidhan oo kac oo waxaad tagtaa xagga webi yufraad oo halkaas ku qari dhagaxa weyn godkiisa sidaas daraaddeed waan tegay oo waxaan guntigii ku soo qariyey webi yufraatis agtiisa sidii rabbigu igu amray haddaba waxaa jira fikrado kala duwan oo mufasiriintu ay ka bixinayaan halkii nebi yeremiyah uu geeyey maradii wanaagsaneed ee uu xidhnaa qaar baa waxay leeyihiin wuxuu tegay yufraatis iyo carrigii baabiloon oo halkaasuu ku soo qariyey haddaba aniga qudhayduba way ila tahay inuu yeremiyah halkaas tegey waayo dadku way safri jireen oo nebi yeremiyah wixii loo sheegay waa qasab inuu u fuliyey sidii rabbigu uu ka doonayey kaba soo qaad in wakhtigiisii ay dadku weyddiiyaan halkii uu ku maqnaa markii uu marada ku soo qarinayay yufraatis oo waxay sida abbaarta ah ku odhan lahaayeen yeremiyahow halkeebaad waayadan ku maqnayd isna ilaan been u sheegi maayee wuxuu sida abbaarta ah ku yidhi waxaan ku maqnaa baabiloon markaasay iyaguna ku odhan lahaayeen war maxaad ka doontay baabiloon ma boqorkaa ku dirsaday isna wuxuu odhan lahaa maya boqor ima dirsan laakiinse maro ayaan geynayay yufraatis si aan ugu soo qariyo markii hadalkan uu yidhaahdo ayay sida abbaarta ah qosol la dhici lahaayeen waayo way la yaabi lahaayeen ergada aan micnaha lahayn ee uu yufraatis ku tegey iyaga waxay ku farxi lahaayeen haddii uu odhan lahaa boqorka baabiloon baa ii yeedhay ama wasiiradiisa ama rag waaweyn oo baayac mushtar ah hase yeeshee isagu wuxuu halkaasi u aaday inuu ilaah fariimihiisii hirgeliyo haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii nebi yeremiyah cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha lix ilaa toddoba ee baalka sagaal boqol iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo maalmo badan dabadeed ayaa rabbigu igu yidhi kac oo waxaad tagtaa xagga webi yufraatis oo waxaad halkaas ka soo bixisaa guntigii aan kugu amray inaad halkaas ku qariso markaasaan webi yufraad tegey oo intaan qoday ayaan guntigii ka soo bixiyey meeshii aan ku qariyey oo bal eeg guntigii wuu ba'ay oo waxba ma taraynin markaasaa ereygii rabbigu ii yimid oo wuxuu igu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay sidaas oo kale ayaan u bi'in doonaa kibirka dadka yuhuuddah iyo kibirka weyn ee yeruusaalemba yeremiyah wuu xidhay maradii ilaa ay ka dhammaanaysay oo ay sii wasaqoobaysay oo markii ay aad u wasaqowday ayaa ilaah uu u sheegay yeremiyah inuu ku soo aaso baabiloon si taasu ay masaal ugu noqoto dadkiisa markii uu soo laabtay ayaa haddana lagu yidhi ku noqo webiga yufraatis oo bal soo eeg haddii maradii ay halkaasi taallo iyo haddii kale oo rajadoodana waxaan ka dhigi doonaa sida maradii baaba'day oo kale wuxuu u diri doonaa baabiloon iyagoo maxaabiis ah oo rajadooda inay ku soo laabtaan kuwii dembaabay yeruusaalem way baaba'aysaa isla sidii maradii yeremiyah ay u baaba'day oo kale waayo waxay baabiloon ku maqnaan doonaan muddo gaaraysa toddobaatan sannadood haatan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haddaba cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan rabbiga ilaahiinna ammaana intuusan gudcur idinku soo dejin iyo intaan cagihiinnu ku turunturoon buuraha gudcurka ah oo intaad iftiin sugaysaan uusan idinku beddelin hooskii dhimashada iyo gudcur dam ah laakiin gudcur dam ah ayaa idiin bilaabanaya waayo buu yidhi waxaad ku lunteen buuraha oo ah halkii ay dembiyada ku samayn jireen haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan magaalooyinkii koonfureed waa la xiray oo cid furaysaana ma jirto dadka yuhuud ah oo dhan maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay oo kulligood maxaabiis ahaan baa loo wada kaxaystay ilaah iminka wuxuu u sheegayaa waxa iyaga ku dhici doona wuxuuna u caddaynayaa waxa uu samayn doono weli meeriska ayaannu halkii idinka sii wadaynaaye waxaannu eegaynaa cutubka saddex iyo tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan miyaa xabashi midabkiisa beddeli karaa markaas idinka xumaanta u bartayba wanaag baad samayn kari doontaan haddaba suuragal ma ahan in qof aan badbaadin uu sameeyo wax wanaagsan kuwa ay la tahay inay samafal ku jiraan ee aan masiixiyiinta ahayn ayaan innaba ilaah darajaynaynin haddaannu qofka rumaysnayn masiixa oo uusan magaciisa wax waliba ku samaynaynin ayaa waxaa hubaal ah in qofkaasu aannu darajaynaynin ilaah warkuna wuxuu ku jaran yahay inaan wax wanaagsani ka imaanaynin niyad shar leh waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya qaybtii aynu ka soo bilownay xalay cutubka kow iyo tobanaad oo socotay ilaa iyo cutubka saddex iyo tobanaad intaas oo dhan waa isku hal fariin waxaanan ku soo aragnay masaalkii marada markaasoo nebi yeremiyah uu geeyey maradii ka duugowday dalka baabiloon oo uu ku soo duugay qararka webiga yufraatis markii dambe ee uu noqday haddaba bal si uu marada u soo eego wuxuu arkay in maradii aanay halkaasi oolin ama baaba'day haatanna waxaannu dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubyada afar iyo toban iyo shan iyo toban ee kitaabkii nebi yeremiyah mowduuca cutubyadan waxa weeye in qarankii ilaah u soo noqon waayey qaar ka mid ah ay ku baaba'een abaaro iyo macluul baahsan haddaba ilaa laga soo gaaro cutubkan afar iyo tobanaad wuxuu nebigu waxyiga ku soo degayey intii yoosiyah noolaa haatan waxaannu arki doonnaa inuu waxyii ku soo degay wakhtigii yehoyaaqiim boqor yoosiyah markii uu soo gaaray qaybihii dambe ee xukunkiisa ayuu sameeyey waxyaabo nacasnimo ah wuxuu dagaal ugu tegay fircoon nekoo welibana ilaah ma doonaynin inuu la diriro markii uu dagaalka ugu baxay ayaa isaga iyo ciidankiisiiba la jebiyey wuxuuna ku dhintay dagaalka yeremiyahna waa u baroor diiqay waayo boqorku wuxuu ahaa isaga saaxiibkiis markii yoosiyah dhintay ayaa qaranka reer banu israa'iil ay bilaabeen inay haddana dib ugu noqdaan asnaam caabudkii oo hoos u dhacooda xowlibuu ku socday sida aynu ku arki doonno qaybtan balse aynu ku bilowno cutubkan afar iyo tobanaad maadada ugu horraysa oo ah macluul baahsan oo ka dhacday deegaanka yuhuudiya haddaba digniintii koowaad ee ilaah uu siiyey qaranka wuxuu ahaa abaar haddaan iminka idiin bilowno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi yeremiyah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka sagaal boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kanu waa eraygii rabbiga ee abaarta ku saabsanaa ee yeremiyah u yimid dadka dalka yuhuuddah way barooranayaan irdahoodii way jilceen oo iyagoo oynaya ayay dhulka fadhiyaan oo yeruusaalem qayladeeduna kor bay u kacaysaa haddaba abaartu waxay ahayd mid daran abaar tan la mid ah ayaa ka dhacday dalka israa'iil waa boqortooyadii waqooyi ee ka goosatay tan koonfureed waa xilligii uu boqorka ahaa aaxaab waxaana nebi ka ahaa dalka ilyaas iminka waxaa ku bilowday dhulka yuhuuddah abaar daran wakhtigan fariinta waxyiga ah ay ku soo degayso yeremiyah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka afar iyo tobanaad aayadaha afar ilaa shan ee baalka sagaal boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan dhulkii wuu dildillaacay waayo roob kuma di'in oo taas darteed raggii beerta qodan jiray ayaa ceeboobay oo madaxay hagoogtaan oo xataa deeradii duurkay ku dhashaa oo ilmaheedana way dayrisaa maxaa yeelay meeshaasu coos ma leh innaba waxaa haddaba dhulkii ku dhacay abaar daran oo welibana dhulku coos iyo biyo ma lahayn deeradii ayaa waxay bilowday inay wixii ay dhashay u weyso caano ay nuugaan waxaana muuqanaya in macluul darani ay dhulka ka bilaabatay markii haddaba ilaah dadka uu eed dusha ka saaro waxaa eedda ay soo gaaraysaa dhulka waxaana istaagaya barakadii ilaah dhulku uu siinayo ilaah wuxuu dadka u muujiyey wixii dhacayay oo dhan waxaana loogu soo dhiibay nebi yeremiyah waxaanay garanayeen in abaartu ay timid kadib markii la quursaday erayada ilaah yeremiyah ilaah buu u qiranayaa dembiyadii dadkiisa iminka wuxuuna leeyahay sida ku qoran cutubka afar iyo tobanaad aayadda toddobaad isla baalka sagaal boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiyow inkastoo ay xumaatooyinkayagu nagu marag furayaan magacaaga aawadiis wax u samee waayo dib u noqoshadayadu way badan tahay oo adigaannu kugu dembaabnay nebi yeremiyah iskama sarraysiinin dadkii ilaah wuxuuse haatan leeyahay inkastoo ay xumaatooyinkayagu nagu marag furayaan wuxuu kaloo leeyahay dib u gurashadayaduna way badan tahay nebi yeremiyah uma tukanin sida farrisigii masaalkii ciise masiix ku qornaa sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban markaa ma ahan in innaga masiixiyiinta ah aynu been ku kalsoonaanno oo ay inala noqoto inaynaan dembaabi karin amase dembi aannu inaga dhici karin mar waliba qofka aadamiga ahi wuu qaldami karaa laakiin haddii aynu nuurka ku soconno wax weyn baa iska beddelaya ficilkeenna waxqabadkeenna macaamilkeenna iyo waxtarkeenna weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi yeremiyah cutubka afar iyo tobanaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaan idhi sayidkow rabbiyow bal eeg nebiyadiiba waxay ku yidhaahdaan seef arki maysaan abaartuna idinku dhici mayso laakiin waxaan meeshaan idinku siin doonaa nabad hubaal ah haddaba waxaa halkan looga hadlayaa in nebiyadii beenta ahaa ay nabad iyo barwaaqo sii saadaalin jireen waxaanay odhan jireen wax waliba waa heer sare oo waxba inaga hallaabi maayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi yeremiyah ayaannu eegaynaa cutubka afar iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu igu yidhi nebiyadu wax been ah ayay magacayga ku sii sheegaan anigu sooma aan dirin soomana aan amrin lamana aan hadlin innaba waxay idiin sii sheegaan riyo been ah iyo faal iyo wax aan waxba ahayn iyo khiyaanadii qalbigooda haddaba soo arki maysid nebi yeremiyah wuu cidloobay waayo boqoryoosiyah oo isagu ahaa mid ilaah ka cabsada wuu dhintay wuxuu iminka la yaaban yahay in isagu uu dadka siinayo waxyiga dhabta ah iyo in kuwa kale ay ka saxsan yihiin ilaah baa markaasi wuxuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaad garataan in nebiyada beenta ah ay beenaalayaal yihiin oo aniga igama ayan imaanin ilaah wuxuu kaloo ku leeyahay yeremiyahow adiga ayaa farriin wale ii ah waxaana taasu ay keenaysaa inay xiisad kale oo weyn ku furto haddaan meeriska kitaabka halkii idinka sii wadno dhegaystayaal ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi yeremiyah baalka sagaal boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka afar iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waxaana iyaga ku tidhaahdaa erayadan habeen iyo maalinba indhahayga ilmo ha ka horto oo yaanay marnaba joogsan waayo dadkayga oo ah sida gabar bigrad ah nabar weyn baa ku dhacay iyo dhaawac aad iyo aad u xun haddaba farriintaas iyada ah ee ah in dadku nabar weyn ku dhacay ayaa ka oohinaysay nebiga ilaahna wuxuu doonayey in dadku ay ogaadaan in nebi yeremiyah uu ahaa xildhibaan dadkiisa jecel iyo nebi ay ka ilmaysiisay farriintan naxdinta leh waa farriin ku reebaysa tiiraanyo iyo xanuun nebiga waayo wuxuu garanayaa wax kasta ee ilaah uu yidhaahdo inay ahaanayaan haddaba waxaa loo baahan yahay markii layna wacdiyo in wacdiga ilaah noloshayada uu ku reebo xusuus keenta inaynu dariiqyadii hore ka soo leexanno oo aynu noloshan cusub bilowno haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo aannu eegno iminka maaddada kale ee ah xukun soo socda oo aan la seegi doonin ama la sii waxyiinayo haddaba cutubkan shan iyo tobanaad waxaynu ku arkaynaa in nebi yeremiyah uu ahaa nin niyad jabsanaa oo doonayay inuu ilaah u baryo dadkiisa waayo isagu wuu garanayay wax kasta ee ilaah uu ku hadlo inay ahaanayaan taasina waa wax ku habboon mid waliba oo ilaah ka cabsada inuu dadkiisa ilaah u baryo haddaba ilaah baa wuxuu isaga ku leeyahay sida tan soo socota oo ku qoran cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa koowaad ee baalka sagaal boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu igu yidhi xitaa haddii muuse iyo samuel ay hortayda soo istaagaan qalbigaygu innaba dadkan uma soo noqon kareen hortayda ka fogee iyaga oo iska daa ha tageene hadalkaasu miyaannu ahayn mid niyadjab ku ah nebiga markaan uu dadka u baryootomayo waxaana taasu ay muujinaysaa in dadkanu si weyn ay u xadgudbeen taasoo aan ka soo noqosho lahayn waxaa markaasi soo baxaya in masaafuris loo wadan doono ilaahna wuxuu nebi yeremiyah ku leeyahay waan maqlayaa baryadaada laakiin dadkanu ii soo noqon maayaane iska daa ha tageene haddaba mid waliba oo ilaah iyo dariiqyadiisa aan doonaynin la soo celin maayo oo wuxuu la mid yahay inkastoo isagu uusan ogeen nin dhul geeda badan leh deggan oo ku sii ordaya lama degaan saxare ah oo aan biyo lahayn iyo meel ariga uu u daaqo yeremiyah wuxuu gartay inaannu ilaah ka soo noqonaynin oo wuxuu soo xigtay nebiyadiisii sida samuel iyo muuse kuwaasoo aad ugu dhowaa ilaah haatan waynu garan karnaa waxa nebi yeremiyah farriintiisu ay u tahay mid aan rajo lahayn iyo mid uu sii sheegayo xukun soo socda maxaa wacay dadku waxay goosteen inaanay ilaah ku soo noqon oo waxay ku lumeen dembiyadooda ilaahna wuxuu leeyahay iska daa ha tageene haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka shan iyo tobanaad aayadaha shan ilaa lix waxaa qoran sida tan waayo yeruusaalemay bal yaa ku turi doona yaase kuu barooran doona yaase u soo leexan doona inuu sidaa tahay weyddiiyo rabbigu wuxuu leeyahay waad iga tagtay oo dib baad u noqotay sidaas daraaddeed gacantaydaan kugu soo fidiyey waanan ku baabi'iyey waayo inaan ciqaabiddaada ka noqdo waan ka daalay ilaah wuxuu ku leeyahay dib baad iiga noqoteen markii hore waxay muujiyeen toobadkeen laakiin ma ahayn mid dhammaystiran oo ay isaga ugu soo leexan karaan wuxuuse ahaa mid ku yimid laablakac oo isla markiiba la iloobay ilaahna wuxuu leeyahay dib baad iiga noqoteen oo toobadkeenkiinnuna ma dhammaystirneen haatan waxaynu eegaynaa maaddada ugu dambaysa ee cashirkeenna caawa waxaana weeye niyadjabkii nebi yeremiyah haddaba waxaa kuu muuqanaya in farriintan uu dadka ku wacdinayo haatan ee ah inay ilaah dib uga noqdeen iyo in ciqaab darani ay soo fool leedahay ayaa ka dhigaysa nebi yeremiyah mid dadku aanay jeclayn oo sida badan aan magac ku lahayn bulshadii waagaas waayo nin waliba wuxuu mashquul ku ahaa inuu lacag badan sameeyo iyo inuu maal tabcado ha yeeshee nebigu waa inuu farriimaha ilaah dadku u gudbiyaa xilli waliba oo nebigu wuxuu haatan leeyahay arrin inaga qoslinaysa ilaah buu baryo la hor istaagay isagoo aad iyo aad uga cabanaya dhibaatadiisa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi yeremiyah cutubka shan iyo tobanaad aayadda tobanaad ee baalka sagaal boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan anigaa iska hoogay hooyoy waxaad ii dhashay inaan dunida oo dhan u ahaado nin rabsho iyo dirir miiran weligay ninna korsocod wax uma deymin oo ninna korsocod wax kagama deyman laakiinse mid kastaaba waa i habaaraa nebi yeremiyah wuxuu leeyahay ma jiro nin i jecel inkastoo aan dadka korsocod saaranin weligay anigana aan korsocod wax ku soo deymanin oo nin walibana waa i habaaraa
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin